magaalada beledweyne ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalajibinayeen in ka badan soddon arday oo dhammeeyey fasalka sideedaad dugsiga dhexe ee madrasada ubaya binu kacab ee magaalada beledweyne munaasabadda qalajibinta waxaa ka qayb galay maamulka madrasada bahda waxbarashada waalidiin iyo marti sharaf kale maamulaha madrasada ubaya binu kacab cabdiwaaxid maxamed cabdulaahi ayaa ka waramay marxaladihii ay soo mareen ardayda qalinjibisay
iskoolka ubayo binu kacab waa markas oo waxyaabo badan lagu barto laakiin qaybtan culumta caadiga lagu barto hoose dhexe waxay ka mid tahay qaybaha caadiga ah ee iskoolada ilaa garay eid ay la mid tahay qaybtaas waxaa la asaasay labadakuntobanisagaalkii bishii sideedaad baa la aasay ilaa intaa waxaa noo qalin jibisay laba dafcadood oo maanta dafcadii labaad ayaan sagootinaynaa waxaan rabaa inaan hal mid kula dardaarmo ardada maanta fasalka sideedaad ka gudbay ee u gudbay fasalka sagaalaad waxaan rabaa inaan dardaarankaygaas ku soo gabagabeeyo waxbarashada ma ahan dhammaad ma leh laakiin waxay leedahay marxaladay leedahay soo mar kasta waxa waaye markaad marxalad gaarto waxay kuu gudbinaysaa marxalad kale ayay kuu gudbinaysaa ardada maanta soo gaaray inaysu noqdaan galaaska eid ay dhammeeyaan waxay gaareen yoolkoodii qayb ka mid ah sababtoo e waxaa jiro in badan oo ayaga ka mideh ee aan u suuragelin inay maanta soo gaaraan dadaal dheer iyo juhdi dheer kadib maanta waxay soo gaareen riyooyinkoodii qayb ka mid ayay soo gaareen waxaan leenahay hambalyo waa idinkugu hambalyaynaynaa farxadda iyo reynreynta maanta aada gaarteen qaar ka mid ah waalidiinta iyo marti sharafta ka soo qayb galay munaasabadda ayaa hadallo dardaaran ah u jeediyey ardayda qalijibisay owlaadda yararka ah ee waxbaranayo gabdhihi wiilalba leh ee macallimiinta loo garab siiyo halala garab istaago waxaa jira macallimiin fara badan oo kale oo guryahana jooga bannaankana jooga oo la socotaan kuwa weliba waxaa jira annaga oo u kaalmayno moobeellaan u gadnaa haddaan nahay waalidiin waa isla soconaa soo maha owlaadda yararka ah moobeellaan u gadnaa khayra sharna way leeyihin inta aan ka faa'iidaystaanna haddaan run isu sheegno waa khayrka waa yaryaha laga faa'iidaysto ma inta xumaanta laga yaaba in loo badan yahay marka haddaan waalid nahay waxaan rabay inaan idhaahdo owlaaddaas yararka ah meesha maaragtay wujuuddooda qurux badan ay ku sawiran tahay iyo kuwa lamidka ah aanay soo daba socdo iyo kuwa kale waxbarashada kaga jira magaalada inta waalid ee anigaan u horeeya allaha nagu duwee inaan dadaalno oon waalidkii aan haddaan nahay macallimiinta aan garab siino iyo maamulka waxbarashada noo hayo too kale markii laga hadlaayo waa maalin farxadeed oo ardayga lala qiybsanayo farxaddii iyo safarkii dheeraay uu soo maray muhimad waxay tahay inaan dhiirigelinno ardadaas maanta ka qalin badelinayso fasalka sideedaad ee madrasada ubaya binu kacab ee ah dafcaddii labaad ee ka baxdo fasalka sideedaadka islamarkaasna diyaar u ah inay sii bilaabaan dugsiga sare fasalkiisa koowaad foomanka ama sagaalaadka waxaan rabaa inaan dardaaran yar aan u soo jeediyo marka hore ardadaas ka baxayso sectionkaas ama qaybtaas qofka markii uu dhasho uu xoogaa uu soo barbaaro waxaa la geeyaa dugsi qur-aanka lagu hormariyaa markuu muddo joogana waxaa lagu sixijaa in uu iskuulka loo bilaabo oo birimo looga bilaabo kabacdii wuxuu ka baxaa dugsiga hoose haddana wuxuu kasii baxaa dugsiga dhexe wuxuu kasii baxaa dugsiga sare wuxuu bilaabaa jaamacad oo baaj ah baaj markuu ka qalanjibiyo wuxuu kusii xijiyaa digriiga la yidhahdo master kabacdi wuxuu kusii xijiyaa dugsi gudbaaya d h d labalisk markii la yidhaahdo aqoon ahaan macnaha ma ku koobno laakiin intaasuu sii maraa marka maanta markii laga hadlo dufcaddan fasalka sideedaad waxa ay ku jiraan marxaladii saddexaad dugsi qur-aankii waa ay soo barteen dugsigii hoosena waa ay ka soo baxeen dugsigii dhexana hadday ka bixi hayaan waxay u gudbi hayaan kolonkii afaraad oo dugsiga sare ah waa fasalka foomanka inay hadda bilaabaan ilaa iyo afar fasal markay dhigtaan kadib haddana jaamacaday sii bilaabaan marka waxay kaga dhex jiraan safarka dheeraa meesha ugu darneed ee dhexbartankeedii madrasadaas waxaan leeyahay waa madraso naajix ma noqonayso marka haddii aan qodobkayga towsiyada ama dardaaranka ardada qaybta qalinbadaranaysa aan dib u dhigto muhiimadda aan u taaganahayna waa inaan dhahno hambalyo ardadaas qalin badelatay ee galaaska sideedaadka ka baxday inaan dhahno hambalyo waana xafladan quruxda badan sababta maanta aan markhaatiga ugu nahay sidoo kale waxaan rabaa marka inaan u hambalyeeyo maamulka maamulka hadduuna shaqadan ardadan quruxda badan oo soo diyaarin lahayn xafadan cajiibka ma aysan dhaceen maanta marka waxaan leeyahay maamulka iskuulka hambalyo hambalyo ayaan leeyahay shaqada meesha aa ka sii wadaan shaqada meesha aa ka haysaanna ka sii wada oo waa idin tahiyeynaya hanii'an lakum ardaydan ka qalajibisay madarasada ubaya binu kacab ee magaalada beledweyne ayaa ah dufcadii labaad ee ka baxda tan iyo markii la aasaasay madarasada ubaya binu kacab